waxaan rabnaa inaan u diyaargarowno dalka wuxuu qaatay horumar dalka wuxuu qaatay nabadgelyo dalka wuxuu qaatay inuu la dagaalamo cadowga shabaabka ee dadka dhibaaya dalka wuxuu qaatay in system oo maamulkii dawliga loo soo celi federal system oo dowlad goboleedyo la sameeyo oo xukunka uu tagi doono haddii ilaaha idma goordhow ilaa degmo ilaa tuulo waxaa la rabaa marka waa laba qodob mid waxaa laydinka rabaa inaad u diyaargaroodaan anakana qaybta ugu fiican aan ka qaadanan haddaan nahay booliiska federaalka haddaan nahay nin u adeegaayo ummadda nin u adeegayo ummadda addoon u ah ummadda aan ahayn nin ummadda xidigahan u qaatay aan ahayn ma aha inaad adiga markii lagu dhaho meeshaan amni ka sug inaad qoriga afka ka gelisid ma aha inaad u diyaargaroodo arrintaasaa lagaa rabaa